ciidamada godoodka sameeyey oo ka tirsanaa kuwa booliska ayaa waxay xirteen wadada xiriirisa eeraboorka iyo bartamaha magaalada baladweyne waxaana ay ka cabanayeen in xuquuq la-aan ay ku howlgalayeen muddo sannado ah iyadoo ballanqaadyo loo sameeyeyna aan wax natiijo ah ka soo bixin siday warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah horjoogayaasha ciidanka gadoodsan ciidamada ayaa waxay xirteen buundo kala qaybisa xaafadaha magaalada taas oo ay isticmaalaan dadka iyo gaadiidka waxaan halkan ka caddaynaya kana sheegayaa inaan afar sano shaqaynayo bilaa xaquuqlaan guddoomiyahan cusubna markii la doorto uu yidhi xaqiina bil kasta anaa idin soo doono ayadoo ay saas tahana uu noo sii dheereeyay inuu difaacna geeyo kabacdina difaacii aan shan bilood ku jirno sansa bilaa xaquuqlaan oo dib noogu soo noqon maalinta uu qaatay ka tarabiilka oo difaaca noo qoday kabacdi ousan nagu soo noqon marka madaxweynaha soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inuu xaqeenna raadsho nagana qabto gobnatorayaashaan isku kaana dhiidhiiba booliska maanta xirtay isu socodka magaalada ayaa waxay sheegeen in dhibaato dhinaca dhaqaalaha ay ka haysato iyadoo lacago canshuuro ah laga ururiyo magaalada baladweyne dhaqaalaha gobolka laga a saddex bilood oo dhalto dhammaatay aan gobolkaas dhaqaale ka aruurinayn gacantaydaana wax ugu aruuriye gacantaydaana wax ugu aruuriye meel loo geeye ma ma aqaan ilaa welidan wixii la aruuriyey wax baan ku lahay waxbaad ku leedahay layidhi meelay ka bixin ilaa welidaa ma shii karan hadda weji cusub haldana ha la bilaabuu yidhi waa ku dii waa ka diiday waa ka soo horjeedaa nin ciidan hoo yacni bilaa xaquuq meeshaas fadhiisa layidhi oo bacu ku xidhan tahay inuu intaas yacni maxaan kuu sheegaa la marsiiyo ma istaahiliyo mana ka yeelayno guddoomiyaha gobolka inuuna yidhi magaaladan waxaa loo baahan yahay in ammaankeeda la sugo shaqadeeda la qabto aan ka wada shaqayno qof keliyeedu ma shaqayn karto ta labaad waxaa jirto uu yidhi anigu ma baahnaad ma dharganaad doono adukune ma baahnaad doontiin adukuna ma baahnaad doontiin bishu markay dhammaato wax baan idinka ballanqaadayaa inaad wax fiirsataan waa noom garaasiya kama hayno waxaan ka hayna male naftayna iyo nacfigayna ayaan isuu geyna meeshaas waa adkaysi wayna waa joogi wayna qofna bilaa xaquuq meel iskama joogi karto intaas ayaana keentay saake meeshaan gobolka cidu naga male diyaaradna le kuma keenin xirnaanshaha waddada ay ciidanka booliisku xirteen maanta ayaa waxay saameyn weyn ku yeelatay isu socodka dadka iyo gaadiidka xaafadaha magaalada baladweyne xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne